xaalada guud oo afur waa fiican tahay dagaal kadib dadka iyo ciidankuna way abaabulan yihiin insha allah iyo khayr baa lagu jiraa waxaan ku puntland nafsay tallaabooyin ku habboon uga qaadi lahayd waxay dhaxay bay qorsheynaysaa insha allah adigu hadda waxaad kasoo laabatay goobtii dagaalku ka dhacay wax khasaaraaba noo sheegi karaysaa wuxuu kusoo aruuray dadka koob la sameeyey
khasaara waa jiraa dhan walba dee dagaal culusaa ka dhacay meesha ka dhacay marka waa u jiraa khasaare dhan walba waa jiraa khasaare dhinaca dawladda awal bay dawladdu ka hadashay khasaarihii xaggeeda soo gaaray laakin dhinaca shabaabka maxaa khasaaroo soo gaaray o aad soo aragtay haddaa meesha tagteen
shan iyo labaatan dhimasha oo ay ku jiraan madax sare oo kamida raggii watay iyaga
oo meesha ku dhimatay
oo goobta iyo ereyadii ugu faltamay ku dhimatay udhudhuweed lagu arkay hadda qorshaha d hadda qorshaha dawladdu muxuu yahay
qorshaha dawladdu waxa wuxuu yahay sidii ay amnigan u adkayn lahayd argagixisadana tallaabooyin ku habboon uga qaadi lahayd waxaa jira warar lasla dhex maray oo sheegaya in rag al-shabaab kasoo goostay oo ilaa afartimeeyaha in ciidamada maalmo ka hor lagu soo daray kadibna arrintan iyagu ay sababeen maarata dagaalka meesha ka dhacay arrintaas maxaa ka jira jenaraal arrintaas waa barabogaadooyinka puntland lagula dirinayo iyo shacabkeed ay isaga horkeenaya wax ka jiraan ma jiraan waayahay dadkan shabaabka waxaa la sheegaya inay kasoo gudbaan controlada puntland oo ay gaalkacayo garowe boosaaso baabuurta ay qaadaan arrintaas maxaa xogoo kala socotaan
dadkaan sida u badan yahi koonfurka ka yimaadaan waxna waqooyina waqooyina waa soo maraan waxna waqooyi bay ka yimaadaan galbeed waxna waxay ka yimaadaan koonfur bay ka yimaadaan waqooyi galbeed bay soo maraan waxna le waa suurtagal dee puntland laftigeeda inay meelo kamida ay soo maraan marka sidaasay ama tabliib ay kusoo gabadaan ama waxyaabay kusoo gabadaan saasay ku yimaadaan meelaha magaranaysaa buuraleyda laakiin generaal su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye iyada oo controlba ciidamada dawladda ay joogaan sida lagu ogaan waayo xogta maxaan dadkan iska gudbayo baabuurta saaran oo magaalooyinka u socdo buuraha gelaya
qof shabaab wajiga kaga qoran tahay ma jiro dadku waa un soomaali yaacaysa waa soomaalina waa abaaraysan tahay waa dhiban tahay waa waxlacdahay waa tahriibaysaa waa cararaysaa marka dee in mid nin aan lagu tacadiyana runtii aad baa looga taxadiraa laakiin ma aha amni xumo iyo kala daarasho ka jirta puntland ciidamadeeda iyo meelaha la maray midna dhinaca somaliland baad afka ku dhufatay ma wax tuunayna kaga jira in xaggaas ay shabaab kaga yimaadaan
waa ruud la mara de ruud la mara wey sidaas loo soo marayo meelba iyadana loo maraya laakiin waxaad muddaa baryahan xaggooda inay u badan tahay waddada lasoo marayo ama wax dhexdooda ka jira ha yimaadeen ama cid kalaa soo marayo laakiin jenaraal adigu nin khibrad labaata ciidankana adaa u sarreeya buurahan intaas oo sanadood baa lagu dagaalamayay waxaa laisla weydiin laya maxaa loo soo abtari laya mida kale ciidamadu inay had iyo jeer is hor fadhiyaan oo puntland ay difaac ku jirto ma ku hagaagaya ammaanka puntland iyo in maratay nimankaas maarata laga adkaado
ma aha saad runtu moodeyso difaac joogtaa iyo nimanka ay ku jiraan ma jireen meelo ay ku gabadaan bay hadda isku urursadaan oo kasoo baxaan dhulka aada yaraysanaysana waa balaaran iyo buurahan jeynkooda ilaa iyo arigaabo ilaa daalay bay bay gudban yihiin ilaa meesha la joogo markii laga bilaabo buuraha calmado laga bilaabo waa dhul dheer dhul badan oo dee lagu dhuuman karayo qaar la geli kara intaba waa ay leeyihiin marka difaaca difaac kasta horteeda isfar fadhiya ma aha xaalad ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa oo shacabka iyo dawladdii usoo jeedinaysaa qaybaha ammaanka
qaybaha ammaanka waxaan ugu kordhiyaan shaqadooda indhahana furaan si dheerna oo qoto dheerna uga fakareen amniga dalkooda siay ugu sugi lahaayeen shacabka waxaan ugu baaqaya waxa weeye nimankan waxa weye waxay ku gaban waa kalluun biyo ku jira kalluunka hadduu biyaha ku jiro shacabku ku dhex jiraa inay soo tufaan oo iska soo saaraan oo iska qabtaan baa loo baahan yahay dawladduna dalkeeda waa qaadan doonta waana qaadataa haddana waxaa u rajeynaya inay sii kordhin doonto firfircooni iyo dagaal iyo waxqabad waxay tabarteeda